sir jaraa'id oo uu magaalada muqdisho ku qabtay wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska maxamed cumar geedi ayuu ku sheegay in habeenkii xalay ahaa gurigiisa ay weerar ku soo qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya waxaana uu sheegay inay qalqal iyo cabsiba ku abuureen ciidamadaasi kuna xadgudbeen anigoo ah maxamed cumar geedi mas-uul qaran ah dalkan usoo shaqeeyey ilaahay kuma darnaada dalkan xildhibaan ka soo noqday laba mar wasiir ka soo noqday ayaa xalay gurigayga oo aan u dheereen derbiga madaxtooyada waxaa igu soo weeraray ciidan ka tirsan hay-adda nabad sugidda xilli ay tahay toddoba saac iyo bar oo wax la jirto ayaa derbiyada laga soo duulay rag afduduuban baa noo soo dhacay cabsi weyn baana soo wajahday haddee wax kaloo nala gudboonay ma jiro inaan tawxiidka qabsano aan ahayn marka waxaa aad iyo aad ugu xumahay oo nasiib darro weyn ah in ay hay-addii nabad sugidda oo ay ahayd amniga ummadda tan mas-uuliyiin iyo shacbi intaba inay sugaan in loo adeegsanayo siyaasad ama dowladda soomaaliya mas-uulka ka ra'yiga duwan ama ka aragtida duwan loo dhacaaya toddoba saac habeenimo gurigiisa ayaa mataqaanaa aad nasiib darro weyn u ah mas-uulka waxaa la yidhahdaa jaabir wuxuu xukumaa amniga xerada godka jilcow maxaa yeel aniga waxaan u dhowahay godka jilcow derbigiisaaan u dhowaayay oon aad madaxtooyada inta udhexaysa aan deganahay halkaa waxaan u degay oo aan meesha ugu jirona waxaa weeye waxaan u dakanaysannahay dowladda soomaaliya ayada ayaan u dakanownay ayadaan usoo shaqaynay maxamed cumar geedi ayaa sidoo kale faahfaahin ka bixiyey inta qoys ee deganayd dhismaha ay baaritaanada ku sameeyeen ciidamada nabad sugidda waxaana uu xusay in isaga iyo nin kale oo xildhibaan horay u soo noqday guryahooda la galay qaab aan wanaagsanaynna loola dhaqmay laba qoysaa degan oo qaar u shaqeeya hay-adaha dowladda qeybahooda kala duwan qaar amniga u shaqeeya ku jiro qaar u shaqeeya waxaa ku jira wasaaradaha qaar ka mid ah waxaa ku jira maxaa la dhihi jiray mas-uul hore oo sidayda camal ah oo xildhibaan qaran soo maray baa ku jira oo aan wada deganayn oo si foolxun noola dhaqmay labadeenna in gurigeenni la baaro la jejebiyo alaabtiis la gediyo saacadahaas nala rabineeyo su-aalo noocaas inta buug naloo soo qaata nagala qoro de annagu dad saacaddaa jooga loona soo dhacay baan ahayn wax kaloo nala gudboonaa male inaan sidaa waxayna weydaan ugu sheegno waxaan ku idhi saacadda tan maxaa sababay in naloo yimaado mas-uuliyiintii markaas raggii ayaga waxay ku jawaabeen waxaan wadnay howl qaran oo kala zoonkan oo dhan oo howl ka wadnay taa oo been iyo kadib ahayd zoonka waxa deganaan rabnay inaan ogaano ay ogaayeen already inaan meesha deganahay waxaan deganahay muddo sanad ka badan marka waa aragti aan ka duwanahay dowladda madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre qaabka maamul dowladeedka ay u wadaan inaan ka aragti duwanahay maahan wax kale oo aan ku sigtay ma lahan ugu dambayntii wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda howlaha guud ayaa sheegay in sababaha gurigiisa loo soo beegsaday ay tahay inuu yahay shaksi aragti ahaan ka soo horjeeda barnaamijka siyaasadeed ee ay dowladdu ku shaqaynayso isagoo xusay in la weydiiyey su-aalo aan munaasib ku ahayn qof mas-uula oo horay xil uga soo qabtay dowladihii dalka soo maray hadda sida naloola dhaqmay iyo inana la rabiineeyey ayaa maxay tahay wax aad mataqaana u foolxumeed iyo su-aalahana la weydiiyo oo qaf mas-uul aan ku habboonayn waxyaabaha ka mid aha waxay ahayd dowladda mucaarad ma ku tahay facebook ma leedahay maxaa u tahay mucaarad waa dareemi kartaa marka waxaas inay ku salaysan yihiin waxyaabo aan macno lahayn waxaan leeyahay arrinkaasu arrin loo dulqaadan karo ma ahan in loo isticmaalo hay-adihii dowladda iyo authoritigii ummaddan ay u dhiibtay oo baarlamaanka u dhiibtay in ay u isticmaalaan dadka siyaasiyiinta ee ka aragtida duwan ee qarankan usoo shaqeeyey sax ma ahan ma ogolaan doono waxaan codsanaynaa in lagula xisaabtamo arrinta ayada ay baarlamaanka kula xisaabtamaan annaguna waan kala xisaabtami doonaa wixiina gaarana laga bilaabo saacaddan farmaajo i khayra mas-uulka ah hay-adda nabad sugidda soomaaliya oo uu wasiir ku-xigeenkii hore howlaha guud maxamed cumar geedi eedayntan u soo jeediyey ayaan ilaa iminka wax jawaaba ka bixin arrintan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho